xukuumadda london ayaa shaacisay inay isaga guurtay saldhig ciidan oo ay ku lahayeen gudaha magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay safiirka dowladda ingiriiska ee soomaaliya ninka lagu magacaabo charles nicholas king ayaa shaaciyey inay isaga guureen saldhiggan oo ay ku tababari jireen ciidamada maamulka la baxay koonfur galbeed sanadkii labada kun sagaaliyo tobankii ayay ingiriisku saldhiggan ka furteen magaalada baydhabo waxayna maamulka la baxay koonfur galbeed ka taageerayeen dhanka tababarka ciidanka iyadoo halkaasi ay ku sugnaayeen tababarayaal ka socda dowladdaas waxayna sidoo kale siiyeen hub iyo qalab militari lama oga xogta rasmiga ah ee ay ciidamadani uga guureen halkaasi balse khubarada ciidanka ayaa dhankooda tibaaxaya in tani sabab u noqon karto dagaalada sii xoogaysanaya ee waayihii u dambeeyey ay mujaahidiinta al-shabaab ka wadeen dalka gaar ahaan gobolka baay iyo deegaanada ku dhow haddaba marka laga yimaado dowladda ingiriiska oo iyada qayb ka ah shisheeyaha kusoo duulay dalka iminkana gebi ahaanba soo afjartay saldhiggan oo ka mid ahaa kan ugu weyn oo ay ku lahaayeen soomaaliya ayaa dhinaca kale waxaa jira waddamo badan oo reer galbeeda oo dowladda federaalka ka taageera dhanka dhaqaalaha iyo tababaridda ciidanka kuwa oo qaarkood xarumo militari ku leh gudaha dalka si kastaba dowladda federaalka iyo maamulka ka arrimiya magaalada baydhabo oo inta badan ku tiirsan kaalmada shisheeyaha ayaa walaac ka muujinaya go'aankan uu ingiriisku albaabada isugu dhuftay saldhiggan oo ay sheegeen inuu muhiim u ahaa geesta kale marka dib loo eego cadaawadda ingiriiska ee ummadda soomaaliyeed ayaa sidoo kale waxa uu ka mid ahaa dowladihii duulaanka gardarada ah ku soo qaaday halganka daraawiishta kula jireen shisheeyaha waxaana wakhtigaasi diyaaradaha ingiriisku duqaymo bahalnimo ah oo aan loo meeldayin ka geysteen magaalada taleex oo ka dhalatay in halkaasi ay ku nafwaayaan dad tiro badan xoolo isugu jira geel ari iyo lo'ba iyo magaaladii oo dhul kale la simay gebi ahaanba inkastoo duqayntani ku beegneed kun sagaal boqol sagaal iyo tobankii ayaa waxay haddana ku suntan tahay halgankii ugu horreeyey ee qaaradda afrika lagu weeraro diyaarado sayidka oo hormuud u ahaa halgankaasi ayaa wacad ku maray in dagaalku uu sii wadi doono isagoo sidoo kale safaradii ingiriiska u sheegay inuu ku dhiman doono jihaadka diinta iyo koryeelidda kelimadda allah isku soo wada duub oo duulaanka gardarada ah ee dowladaha shisheeye ku soo qaadeen dalka ayaa ina tusaysa inay tahay mid soo jireen ah waxaana culimmadu iyo waxgaradkuba ku talinayaan in ummadda soomaaliyeed iska dulqaadaan shisheeyaha duulaanka ku jooga dalka soomaaliya